dalka yemen ayaa ah meesha qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imaanaya geeska afrika ay qaarna ay degaan ay ku nagaadaan qaar kalena ay kasii gudbaan iyadoo qaxootiga ugu tirada badan oo dhan laba boqol iyo konton iyo shan kunna ay yihiin soomaali dalkaasi imaanaysay ilaa iyo sagaashanaadkii horraantiisii inkastoo dalka yemen uu dhaqan ahaan si deeqsinimo ku dheehan tahay uu aqbalay qaxooti uuna yahay dalka keligaee gacanka arebiya ee seexay inuu martigeliyo qaxootiga ayaa haddana dagaalka ka socda uu xadiday awooddiisii uu ku gargaarayay qaxootiga colaadda ka socota dalkaasi in ka badan laba sannadood ayaa qaxooti badan ay la kulmayaan dhibaatooyin isa soo taraya ee la xiriira baahidooda aasaasiga iyagoon haysanin adeegyada ay u baahan yihiin colaadda ka taagan dalkaasi yemen waxaa si xoogle ay u saameynaysaa dadka rayadka ah iyadoo sababaysa dhimasho iyo khasaarooyinba waxaana tan iyo markii uu bilowday dagaalka la sheegay in soddon kun iyo lix boqol oo soomaalihii ay dib ugu laabteen dalkoodii iyadoo tiro kaloo badanna ay la soo xiriirayaan hay-adda qaramada midoobay ugu qaabisa qaxootiga ee u n h c r si ay uga kaalmayso inay dib ugu laabtaan dalkooda iyaga oo muujinaya ammaan darro iyo galaangal la-aan dhinaca adeegyada ah ee halkaasi ku haysta u n c r ayaa waxa ay taageertaa dadka iskood ugu laabanaya dalkooda sannadkii labada kun toddoba iyo tobankiina waxaa hay-addu ay caawisay in ka badan toban kun oo soomaali ah oo go'aansaday inay soomaaliya dib ugu laabtaan iyadoo hay-addana ay sii wadi doonto taageerada dadka raba in dalkooda ay ku noqdaan soomaalida ka diiwaan gashan dalka yemen ee qaxootiga ah ayaa ka kala yimid gobollada banaadir shabeellada dhexe shabeellada hoose bay iyo gobollada waqooyi galbeed waxaana dadkaasi ay ku nool yihiin magaalooyinka sanca iyo cadan iyadoo sidoo kalena qaxooti badan ay ku jiraan xerada alqaras hay-adda ayaa waxa ay warqadaha aqoonsiga iyo qarashka safarkaba ay ka caawisaa dadka noqonaya iyadoo sidoo kalena taageero dheeraada loo fidiyo marka soomaaliya ay gaaraan dadka ayaa inta badan doorta inay ka degaan magaalada muqdishow iyagoo aaminsan in halkaasi ay ka heli karaan taageero deg dega u n h c r ayaa gudaha yemen qaxootiga waxay ka taageertaa dhinaca gargaarka iyo magangeliyada iyadoo mararka qaarna u fidisa adeeg dhinaca sharciga ah waxaa kaloo ay ka taageertaa dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka